بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا ugu horeyn allah yaa mahad iska leh mahad aan lahayn meelay ka bilaabato iyo meelay ku dhammaato waxaan allah uga mahad celinaynaa nicmooyinkiisa aan la soo koobi karin ay ugu wen yihiin nicmada islaamka iimaanka jihaadka ku dhaqanka shareecada caafimaadka iyo amniga alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah mahadda allah ka gadaal waxaan muslimiinta meel kasta ay ku sugan yihiin u dirayaa salaan diiran iyo dhambaal gacaltooyo ah waxaan leeyahay ciidukum mubaarak taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wa kullu caamin wa antum bikhayr salaan kadib waxay maalintan ciidda ah ku soo beegmaysaa xilli ay muslimiintu la nool yihiin farxado iyo guulo waaweyn oo isdabajoog ah kadib markuu allah ugu deeqay nasri iyo inay indhahooda ku qabowsadaan jabka cadowgooda allah fadligiisa guulihii ugu dambeeyey mujaahidiintu ka gaareen furimaha dagaalka waxaa ku sugan casharo isdultaag iyo kocbir qaadasho mudan marka ugu horraysa waxay dagaaladani soo ifbixiyeen xaqiiqda dhabta ah ee labada dhinac ee loolanku ka dhexeeyo faqriga geeska afrika shalay hadday dad badan ku wareersanaayeen jihaadka soomaaliya ka aloosan iyo cid ay la dagaalamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta waxaa maragma doonto ah in gaalada caalamka ee nooc waliba isugu jira ay isu soo bahaysteen duulaanka dalkeenna iyo siday u damin lahaayeen nuurka allah waxaa maanta dalkeenna isu bahaystay in ka badan boqol dowladood oo caddaan iyo madow leh dowladahaas oo ay ka mid yihiin saliibiyiinta xabashida etoobiya kenya yuganda burundi ciidamada maraykanka kuwa ingiriiska dowladaha midowda yurub midowda afrika iyo midowda naato ay har kacayso xukuumadda riddada ee turkiga haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa isu keenay intaas oo dowladood kuna kulmiyey dagaalka soomaaliya ka socda waa dowlado ku kala yaalla daafaha adduunka islamarkaasina xambaarsan aragtiyo siyaasadeed iyo nidaamyo maamul oo kala duwan haddana hadafka keliya ee ku mideeya duulaankooda soomaaliya waa kufriga dimuqraadiyadda islaam nacaybka iyo la dagaalanka shareecada allah allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi waaladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacd waxaana laga maarmaan ah dadkeenna muslimka ah inay ku baraarugaan dagaalka maanta soomaaliya ka taagan inuu salka ku hayo laa ilaaha ila allah waa dagaal u dhexeeya qur-aanka iyo sunnaha oo dhinac ah iyo dastuurka iyo baibalka oo dhinac ah waa dagaal u dhexeeya shareecada islaamka iyo dimuqraadiyadda waa dagaal u dhexeeya xisbullaah iyo xisbu shaytaan allahna wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili ataaguut faqaatiluu wliyaaa ashaytaan ina kayda shaytaani kaana daciifa xaqiiqda labaad ee dagaaladii ugu dambeeyey ay soo ifbixiyeen waxa ay tahay in hub iyo hanti tiro iyo tiknolojiyad aan guul lagu gaarayn balse guushu ay tahay mid allah xaggiisa keliya ka timaada uuna ku mannaysto addoomihiisa saalixiinta ah mujaahidiinta iyagoo ak iyo hubka fudud keliya haysta waxay maanta dagaal kula jiraan dowladaha adduunka isku tilmaamay inay yihiin alquwa alcudma ee haysta ciidamada ugu tirada badan dhaqaalaha ugu hormarsan gantaalada riddada dheer dabaabaadka diyaarado dayaxgacmeedyo awoodda nugleerka iyo hubka ugu casirsan hase ahaatee allah fadligiis waxba way ka qaadi waayeen mujaahidiinta sababtoo ah awooddooda waxaa ka weyn awoodda allah subxaanahu wa tacaala allana wuxuu yidhi in yansurkum allaahu falaa ghaaliba lakum wa in yakhdulkum faman da aladii yansurukum min bacdih wa cala allahi falyatawakal ilmu'minuun wa qaala tacaala alaysa allahu bikaafin cabdah ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk maanta gaalada si kastoo ay isugu soo habarwacdeen si kastoo ay muslimiinta u duqeeyeen cunaqabateyn ugu soo rogeen been iyo brobaganda ka faafiyeen haddana allah fadligiis mujaahidiinta maalinba maalinta sii xigta way sii xoogaysanayaan waana aaya min aayaati illaah oo ugu tala galay in dadku kuwaana qaataan ayna yaqiinsadaan awoodda allah subxaanahu wa tacaala iyo in allah keligii uu yahay annaaficu daar isaga keliya inuu yahay alqawiyu alcasiiz isaga keliya inay gacantiisa ku jirto maamulka iyo mulkiga adduunka qaala tacaala qul illaahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa watanzicu almulka miman tashaa watucizu man tashaau watudillu man tashaa biyadika alkhayru inaka calaa kulli shayin qadiir waxaa cashar iyo cibraqaadasho ku sugan in soddonkii sane ee lasoo dhaafay ee jihaadka soomaaliya ka socday in gaalada iyo munaafiqiintu ay mar waliba mujaahidiinta ku cabsi gelin jireen inaysan awood u lahayn inay u babacdhigaan dowladaha waaweyn waxayna ku tilmaami jireen mujaahidiinta inay yihiin dhallinyaro fudfudud oo seeflabood ah niman naflacaari ah iyo dad naftood halligayaal ah iyo wiilo laxsixiray oo maskaxda laga xaday mar walibana jawaabta mujaahidiintu waxay ahayd jawaabtii nebi huud calayhi salaam markay dadkiisu ku yidhaahdeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu muxuu ugu jawaabay qaala inii ushhidu allah washhaduu annii barii'un mima tushrikuun min duunihi fakiiduunii jamiica huma laa tundiruun inii tawakkaltu cala allahi rabbii warabbikum maa min daabbatin ila huwa aakhidun binaasiyatiha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim maantana markaan dib u milicsanno taariikhda dhallinyartii iyo wiilashii mujaahidiinta ee lagu sheegi jiray naftood halligayaal ee aan wax natiijo ah ka keeni doonin dagaalkay ku jiraan waa kuwa maraykanka iyo naato iyo qaramada midoobay ku jebiyey soomaaliya saddex iyo sagaashankii waa kuwii etoobiya ku jebiyey dagaaladii gedo sagaashan iyo lixdii waa kuwii bakhtiga etoobiyaanka waray waddooyinka xamar laba kun iyo toddobadii waa kuwa ciidamada saliibiinta afrikaanka dhaxal siiyey jabka iyo jahawareerka maanta ku jiraan waana kuwa hadda kaabiga ku haya magaalada muqdisho allah idankiisna goordhow laga rajaynayo inay ka taagi doonaan calanka laa ilaaha ila allah wa yowmaidin yafraxu almu'minuuna binasri illaahi yansuru man yashaau wahuwa alcasiizu alraxiim wacda allah laa yukhlifu allahu wacdahu walaakina akthara annaasi laa yaclamuun xaqiiqda saddexaad ee dagaaladii ugu dambeeyey ay soo ifbixiyeen waxay tahay heerka uu marayo jabka gaalada kadib markii ay ku quusteen inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka ciilkii iyo caradii ayaa wuxuu gaalada baday inay ka aargoostaan shacabka muslimka ah ee marasta ah waxayna duqaymaha deliil cad u yihiin dhowr arrimood arrinta koowaad waa hasiimada iyo jahawareerka ku dhacay cadowga allaah taasoo keentay inay si indhala'aan ah isaga duqeeyaan magaalooyinka muslimiinta iyagoo aan wax hadaf a lahayn waxay sidoo kale daliil cad u tahay heerka uu marayo dunxumida iyo damiir la'aanta xukuumadda riddada soomaaliya kadib markii xabashada etoobiya ku taageertay gumaadka shacabka soomaaliyeed iyo burburinta iyo barak